ha bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horreysa waxaan salaamayaa radio belgi iyo mas-uuliyiintiisii iyo marat iyo dhammaan shaqaalihiisa marka labaadna waxaan salaamayaa dhammaan dadka ku nool ee gobolka bari gaar ahaana degmada boorkaaso markaan ka warrabo shilkii maanta dilkii dhacay marka ugu horreysa waxa weye inaa lilahi waa inaa ilahay raajicuun ilaah baan uga weydiinaynaa ilahay inuu naxariisto kulli nafsu daaqatulmow nafsi kastaana waa dhimanaysaa ninkaas miskiinka oo dhintay marxuumka gacanka xasiran baa dishay annagu haddii aanu annaga iyo deegaanka iyo odayaasha iyo dadka dhan marka haddaanu kaashanay waxaanu kusoo dhignay gacanta dhiiglihii dilay ninkaas gacantaanu kusoo dhignay waana haynaa hadda
waayahay falkan markaa ma madaxweynahana waxaanu ka weydiisanaynaa inay ictiqaadka nabadgelyadooda ka shaqaystaan dalkooda iyo dalkooda nabadgelyadana ka shaqeeyaan ee adadaha amnigana maarata la shaqeeyaan waaya tale falka marka xaguu ka dhacay qaabkeeba u dhacaysa
falka anagu lama maanaa joogo marku dhacay laakiin waxa weeye wuxuu ka dhacay afaridood uu ka dhacay intaasna waxa weeye waa la dilay dhammaa ujeedada ugu dambaysaa waxa weeye ninkaa waa la dilay gacanka xadiran baa la dishay gacanku dhiglihii dilay oo dilka u geystana waa la soo qabtay waxaan u tacsiinaynaa dhammaan waxaan uga tacsiinaynaa reer buntland iyo eheladii gaar ahaan qoyskiisii naxariistiisana allah ka waraabina isagana waa laynoo jacaynayna waaya tale dhanka kale waxaa jira howlgallo magaalada boosaaso ay ka sameyseen oo ciidamadu ay ka sameeyeen oo ku aadaneed waxaa jiray sariflayaal gudaha suuqa fadhiya oo qaarkood dadka shacabka ay sheegayaan in lacagta ay kala soocayaan amaba aynan qaadanaynin lacagta shilinka soomaaliga howlgalkaasi maxaa kusoo qabateen marka ugu horeysa ciidanku howlgal bay qaadeen waxa weeye waayahan oo dhanna waxa weeye lacag lacag diidaa jiday lacag diidadaasi sababo badan bay leedahay dadka qaar saxa oo maaragtay iyagu dhibaato ku timid wax u joojiyey iyo qaar meelo kale lacag ay ka soo xawileen raba inay dawladda maaragtay iyo dadka ku qalqalgeliyaan dhammaan dawladda go-aan bay gaadhay go-aankaasina waxa weye lacag kastaaba inay socoto oo dalka taalla oo soomaali ah anuu soomaali baan nahay lacagtaan leenahayna waa soomaali cid diidi kadha iyo cid ka hor imaan kadhaana ma jirto waxaan uga digaynaa marka ugu horeysa sariflayaasha waxaan uga digaynaa jaadwaraha waxaan uga digaynaa qolyaha la yidhaahdo baalka barafleyda waxaan uga digaynaa suuqleyda kale waxaan uga dilaynaa qolada maaragtay suuqa khudaareyda dhammaan cid walba oo wadan ku nool magaalada boosaaso waa sidii dawladdu amarka u gasto waa inay uflisaa lacagta u qaadataa ciddii qaadan weyda waxaanu u qaadanaynaa ina ay yihiin dad ka soo horjeeda dawladda puntland gacansaarna nale ee cadowga puntland mid gudaha ku jira iyo mid banaanka jira dhinac siyaasadeed iyo dhinac maaragtay kalaba dad ka soo horjeedaana u qaadanaynaa oo raba inay khalkhal ku abuuraan nabadgelyadana dhibaato geliyaan ciidankana ay ku mashquuliyaan maaragtay sarafka iyo dhibaatada dadkana iska horkeenaya gacan biraanu ku qabanayna mana cafeyna hadda intaanu haynana intii ay ku cadaato inay kiiskaas ay si kasta u galeen maxkamadda jeelka weyn baan u gudbinaynaa kabacdina maxkamadda baanu saaraynaa haddii ilahay waxaan uga digaynaa dadweynaha inay qaataan lacagta inay brobagandada daayaan inay dalkooda iyo dadkooda u turaan ciddii diida gacan biraanu ku qabanaynaa dowliskana waa ka howlgelayaa dadweynahana waxaanu faraynaa in cilaale iyo ciddii lacagta diida inay soo sheegaan ciidamaduna waxay ku amran yihiin qof kasta oo lacagta diida hadduu boqol doolar boqol kun diido iyo hadduu malaayiin diido waa suuqaayamid annaga in ay inta qaataan gacan bira ku qabtaan magarat amarkaasay qabaan inay meesha u maraya ku kasinadeeyaan qof kastaaba dadweynahana waxaanu leenahay si deg dega usoo ribood gareeya qolo walbaaba meesha u dhow ama saldhig ha haato ama bar control ha haato ama checkpoint ha haato ama qaybta ha haato ama saldhig ha meeshii ugu dhow oo ay xiriir la samayn karaan hala sameeyo hana kasoo wargeliya dadka lacagta diiday waxaan uga digaynaa kole kaabanka geesaha ah oo magaala baalka qaxootiga iyo dukaamada geesaha ku yaala oo dadka ku cuna qabataydanaya ayagana waxaanu leenahay lacagta qaata socodsiiya hadhow waxaan uga digaynaa oo kale dadka dadka inta soo dabagalaya waxa weeye hala sii daayo iyo waxma wadan iyo gardarow hadda uga diga hadhow qofkii noogu yimaada haddana uga digi waayana asagana waxa weye waa ku darayna waa xirayna haddii ilahay baraflayaashu waxay kamid yihiin dadka haddii ayagu inay shaqadoodii furaan qaar aan haynaa jira qaarka kalena hadda waxa weeye waa waa ka hawlgelaynaa waxa weeye shaqadoodii ha fuliye ayaguna ciddii shidaalka ka gedi weyday oo u diiday ha soo gudbiye oo lacagta soomaaliga ugu diiday laakiin kuma marmarsoon karaan ayaga oo shaqadii haya baa qofku sharciga u soo dacwoon karaa laakiin qofku inuu ka qaato dadka ku dhibaateeya maaha oo asagu inta qaato uu shaqa jooji sameeyo waxaan u qaadanaynaa qofka nooca samaynaya ee qof lugta isagu awooddiisa gacantiisa ku fuliyey haddii alla idmo waxaan tallaabaanu ka qaadanaynaa mana u ogolaan doonaa haddii ilaahay waxaanu leenahay dadweynaha bal- ee gobolka bari degmada boosaaso waxaad joogtaan ee magaaladii nin waxaad joogtaan waa xilligii iskuullada furmayeen ardaydu soo noqonaysay cadow badan baa inagu hareeraysan waa la iska faa'iidaysanayaa ciidankii waxaa lagu jahaynayaa sharaf iyo waxyaalo kale dadkaas waxaanu u arkaynaa inay cadow yihiin waxaanu leenahay ammaankiina sharafkiina ee nabadgelyadiina jiritaankiina dadnimadiina ma garatay sharafkiina ilaashada nabadgelyadiina ka shaqaysa qof walbaaba sharafta koowaad wuxuu ku leeyahay inuu nabad galo gurigiisa kasoo tooso ilmihiisa iskuul aadaan subxiis dabkiisa shito ganacsigiisa aado haddii nabadgelyo la waayo intaasi dhici mayso nabadgelyadiina iyo sharaftiina iyo dadnimadiina ka shaqaysa ee dawladda iyo ciidankana ha ku ma- ya- yaan la- yaan lagu mashquulinin sharif baa la diiday iyo magiciis baa diiday howlgalka ayaan lagu mashquulinin si ay uga faa'iidaystaan cadowgii aynu la dagaalamaynay ama aan ka soo jeennay ama ciidanku ku hawlanaa aada iyo aad baad u mahadsan tahay dalkiisa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu